maadaama aan nahay gobolladii ugu xoolaha badnaa waxaa sharaf noo ah marka maanta in la dhex dhigahayo maxjarka weynaa ee ay ka dhoofi lahayeen xoolahaas ilahay nagu bannaystay haddaan nahay jubbaland oo maxaa la yidhaahdaa geel iyo lo meesha ugu badnayd soomaaliya aan nahay reer jubbaland marka maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa in la garab istaago rugta ganacsiga jubbaland oo aan ognahay meeshay ka bilowday taarikhda haddaanan la sheegin maogtahay wax badan baa laabaye meel zeer ay ka bilowdan dhihi karnaa rugta ganacsiga jesi ay meesha hadda marsiinaysana waa arkaynaa siduu wasiirka xanaada xoolaha hadda u faanahayay rugta ganacsigan waa inay faanto weeye ama la faaniyaa meel eber aan ka bilowna yidhahdeen meel eber baa laga bilaabay meel fiican bay maraysaa sharaftaas ilaahay baa iska leh karaamadaas iyo maxaa la yidhahdaa iyo xamdigaas ilahay baa iska leh ilaahay ka sukow waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan reer jubbaland mas-uuliyiinteeda oo ugu horreeya madaxweynaha golahda wasiirrada golahda shacabka ama baarlamaanka haweenka ururada bulshada iyo ciidamada oo ilaahay ka sukow sababay in aan maxjarro samaysanno in aan warshado samaysanno in aan horumar samaysanno